kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka itoobiya waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay waxaan si gaar ah u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saamayn doono gobolka soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan waxaa barnaamijkaigala qayb gelaya doctor cali sheekh axmed dhegaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay waxaanuu ku sugan yahay magaalada adhisababa waxaa sidoo kale barnaamijka dalka finland kaga qayb gelaya maxamuud sheekh cabdulaahi mursal oo taariikhda iyo dhaqanka etoobiya aqoonu leh waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah xirsi cabdulqaadir maxamed oo xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya haatanna ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta gobolka soomaalida doctor cali sheekh axmed oo jooga adhisababa ayaan ugu horreyn weydiiyey hanaanka maamul ee etoobiya soo martay etoobiya guud ahaanba waa dal aada u faarig dheer oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray runtii sida aynu taarikhta ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taarikhyahanada doorasoo etoobiya waxay yidhaahdaan sagaal boqol oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise alayhi salaam ayay taa boqortooyo jirtay ay ahayd ethoopia aatee boqortooyadaasa waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kakooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsaneen oo intoodaba aan ethoopia la wada oran jirin inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qoys ayaa soo maamul waa qoyska la yidhaahdo aximay kingdom oo wadanka tigrada ku taalo ilaa iyo eritrea masaba bada sida ku masaba ilaa halkaasa boqortooyo ahaan jirtay waxayna xukumi jireen ilaa iyo yeman ugu yaraan konton iyo laba sano ilaa lixdan sano ayay xukumi jireen kadibna marka xilligii ka bilaabato konton sano dalashadii nabi ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo yeman ilaa iyo sudan belt ku sugay kadib baa marka waxaa ka qaadaa damakoodka la yidhaahdo boqortooyada moden house yani yidhahdaan faracii nabi sulaymaan iyo boqoradii yeman ay ka jirtay sheba ayaanu ka farcanay dhahaan marka waa waxa afka qalaad ay ku yidhahdaan daadi linag ama sulayman linag marka qoyskii nabi sulaymaan kaje kasoo jeednaa wiilkii ay iska dhaleen bay yidhahdaan sida baa sheegayo oo milini kowla dhii jira ayaanu ka farcanay marka boqortooyadaas waxay xukunka si toosa si usoo gashay qarnigii labiyo tobanaad labadan qoys ayaa marka boqortooyadii hore ku tartami jiray laba goonideeda kale ay kuma jireen lalibela oo amhaarada gobolkeeda iyo aximite oo tigreedakiisa marka halkaa dhulkaa buuraleyda ah xukun baa jiri jiray marka xukki ku lagu mideeyo oo etoobiya dhanba wala qabto waxaa la yidhahdaa wuxuu bilaabay xilligii boqorkii tedros dhahayay oo gobolka amhaarada kasoo jeeday kun sideed boqol konton iyo shantii kadibna waxaa qabtay yohanes oo hadda tigrada kasoo jeeda kun sagaa boqol kun sideed boqol lixdan iyo sideedii deetana marka dambe labadoodaa waxaa la wareegay ninkii la oran jiray minimid oo sameeyey salka u dhigay aas-aaska boqortooyada ballaaran interiorka ee etoobiyada oo xuduudaheeda salka u dhisay oo qarnigii sideed iyo tobnaad ilaa iyo qarnigii sagaal iyo tobnaad bilaawdiisa marka saddex xukun ay aadiyan soo geli jiray xukun wuxuu ku salaysnaan jiray oo diin oo waxaa jiray abranic rule oo waxaa isku abranic diinta layiraa kasoo xadtay oo diinta yahuuda iyo oo haystaan kutukay nabi sulayman iyo nabi ciise iyo kadibna dalashadii nabi haysaan sadextadi diintiisa marka xukunkooda wuxuu ku salaysnaan jiray waxa la yidhaahdo abrahamic faith iyo dagaalkooda kadibba waxay u gudbeen marka waxa la yidhaahdo bureaucratic influence oo ah in boqortooyo ku salaysan dhulka iyo dadka oo fidal systemka ahaa boqortooyadaas kadib fidal system systemka dowladeynta ee nooca jerman ka jiri jiray ah oo ay boqortooyada dhulka iyo dadkada lahaan jirtay ayay isticmaalayeen xukun ahaan ay soo mideeyeen etoobiya dhan iyadoo etoobiya laba kooda koo saaray iyadoo gobolka buuraleyda dheer iyo gobolada goboladana soomaalida iyo oromada ay ka mid yihiin kadibna markaa waxaa la wareegay waxaa la yidhaahdo boqortooyadii casriyeenta ahayd oo xeelo salaasa ahayd oo ku salaysneed marka iyagana fidalkaas xeelo salaasa ayaa boqortooyadaas oo qoyskii solaymaali kasoo jeeda ayaa wuxuu noqday boqorkii laba boqol labaatan iyo shanaad ee ugu dambeeya la asgambiyey kadibna markii waxay u digirtay diin bay kasoo digirtay dhulbalaasideed oo boqortooyadii balaasibay kasoo digirtay hadafbay usoo keeday fikr waxaa la yidhaahdo hadafkaas oo ahaan jiray marka ideology waxaa qabsaday majidka xeelo maryam oo ah fikir ideology ah oo hantiwadaada ayuu leeyihin aka hantiwadaadiisa ayaa todoba iyo toban sano kadibna etoobiya waxay ugudubtay haddana hantiwadaadeeda ugudubtay fikir kale oo ku salaysan dawlad jamhuuri ah oo muhiimada la saarayo qoomiyada qoomiyadeed ayay sagaashan iyo koogi bilaabday oo ay ugu magac dareen sawradii dimuqraadiyada democratic revolutionary waan gartay taasoo socotay ilaa iyo laba kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii kacdoonkii oramo ka bilaabay oo la yidhaahdo cross revolution ama gacmo isdhaafsadkii kacaankii gacmo isdhaafsadka ee oromada waan gartay oo saddex sano kadib markuu socday ay ka galaan xukunka laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaa bilaabay waxaa la yidhahdo liberal democracy ideology oo ah ku saleynta xukunka ballaarinta iyo furfurnaanshada suuqa iyo siyaasadaba waan gartay aan aan siiyo maxamuud oo jooga fin finland Eh, maxamuud eh, doctor cali wuxuu ka hadlay dadkii soo maamulay tigre iyo amxaaro ma jireen qowmiyado kale oo xilligaa hore maamulka xilli gaaban xitaa ha ahaadee qabtay haa way jiraan boqortooyadan horta ninkii ugu boqortooyadan qeybo badan bay leedahay laakiin mar waktigii iyo etoobiya nugusa nagas mangist in la sameeyo la go-aamiyey lagaga bilaabo oo taariikhdu ay ahayd kun iyo laba bo- kun iyo labadii boqol iyo toddobaatankii ya- yaa waxay kusoo afjarantay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii waxaa ku dhex jiray markaa qoomiyadaha giiska ku hadla marka laga yimaado kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobankii waxaa boqortooyada qabsaday lijilayaasu ninka la yidhaahdo lijilayaasu oo magaciisii baptismkuna uu ahaa kifle yaqub waxaana dhalay raas cali oo ahaa boqorkii wallo waxaana awow u ahaa menilakh marka waxaa soo dhex galay lijiliyaasu oo ka socda boqortooyadii reer wallo ku abtirsanaya ee raas cali kabacdi magacii loo bixiyey babtismka ahaa ee kifle yaquub wuu ka guuray wuxuu la baxay magacii ay u bixiyeen xaafadooda looga yaqaanay lijiliyaasu wuxuuna sheegtay inuu boqor islaami yahay waa ninkii ugu horreeyey ay ku dhawaaqay buu ahaa inuu boqor islaami yahay xilkana waxaa laga qaaday kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobankii ayaa ugu dambeeyey waktigiisi muddo intee la gohay waqtiyadaa marka kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii menilikii labaad waa dhigmaawi menilik baa la yidhaahdaa menilikii labaad ilaa kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo saddexdii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii bay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo tobankiina lijilyaasu ah nasiib daro taariikhdiisa lijilyaasu lagama hadlo Waan gartay.
etoobiana diyaarumaha kama inay ka hadasho waayo nin dhalasho kala watena uu ahaa nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyey dalka watena uu ahaa waan gartay anu gudbo xirsi cabdiqaadir oo jooga magaalada jigjiga xirsi haddaynu usoo gudubno eh, taariikhda ca- casriga ah xilligii mela zanaawi oo xilka la wareegay wuxuu keenay eh, hanaan ku saabsan qowmiyado federalism qowmiyado ku salamis- ku salaysan ujeeddada laga lahaa maxay ahayd waxaa loo yaqaano ethnic federalismka walaal een, waa runta een, 1991-kii markii ay t p l f ay eh, qabsatay xukunka ay kala wareegtay minister xele maryam een, maadaama dalkani een, boqortooyo iyo hantiwadaag ay ay lagu soo xukumayay cadaadis fara badan ay dadku shacabka etoobiya ay ku dhaceen waxay isku dayeen wax dadkan iyo iyo dalka ka gadmi kara een, waxay keeneen ethnic federalism een, ethnic federalismku een, waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda ay isku xukunto een, een, budgetkooga iyo iyo wuxuugu ay iyaga maamushaan iyadoo ay eh, jileecyo eh, daldaloolo dal- daloolo fara badan ay lahaayeen daljileecyo badan oo ay iyagu ay dabada k- macnaha ka taagnaayeen ama ay xagga dambe ay ka maamulhayeen gobolada qaarkood sida soomaalida cafarta iyo benishaanguulka laakiinse een, ethnic federalismkaasi wax ceeba ma lahayn in qowmiyadooda afkeeda isku xukunto ay dhaqankooga ay ay barbaariyaan laakiinse ceebuu keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay waxa ay doorteen ayna maamuli jirin oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jeensanhayeen eh, faragelin ay ku hayeen gobolada aan soo sheegay marka ethnic federalismka waa kaa een, haddana isbedel baa hadda waan gartay waanu iman doonaa Waa.
is- isbedelada hadda socda adoo raaliya Eh, aan u gudbo eh, aan ku noqdo doctor cali oo jooga addis ababa doctor cali systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qoomiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray
runtii federaalka etoobiya xilligii uu bilowday haddii la yiraahdo cidaha qoomiyadaha si toos ah faa'iidada ugu heli jiray dabcan waxay ahaayeen afarkii qoomiyadeed ee ku magac badnaa inay sal u yihiin xisbiga e d r d f isutaga midowda e d r d f oo afarta qoomiyadeed ay kala yihiin qoomiyadda oromada qoomiyadda amhaarada qoomiyadda iskurarabka shucubka koonfur iyo qoomiyadda tigreega maadaama ay ahaayeen dadkii miidka fadhiyey oo waxa ay yidhahdaan national tag yacni hanti qaradeedka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta u kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka e d r d f haddaad dib u aragti taarikhya wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo lakala yidhaahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan buuraleyda beelaha buuraleyda farada dheer oo ay kamid yihiin tigredi amhaarada oo ay soo raacaan oromada oo mid walba xuduudna leh iyo iskuroolka shucuubta koonfureed ee etoobiya midda kalena waxaa ku jiray leyland baa la dhihi jiray waa dhulalka hohoose oo waxaa kamid ahaa qeyb kamid a oromada harargee soomaalida kaasoo dhan dhulalkii hoose marka sidaa unbay ku salaysneed si ahaan haddaad u eegtid xukunka jira marka afarta qoomiyadada miiska fadhiday ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo budgetka wadanka kala qaadintiisa qeyb ka qaadan jirtay unbaa ofcourse haddii u baneeda ka faa-iidayba e d r d markii la yihahdo inta kale waxay noq waxay ahaayeen geela reer mudan kuwa daba fadhiya si daba fadhina waanu si daba fadhina waan gartay waan gartay aan u tago maxamuud sheekh oo jooga dalka finland kacdoon baa dhacay kadib xukunkii e p r d f ee qoomiyadda tigregu ay hormoodka ka ahayd kacdoonkaasi oromadu ay la timid maxaa laga faa'iiday layaata bismillahi raxmaan raxiim kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amxaarada ay samaysteen kililada amxaarada iyo kililada oromadu halgankaa way ka midaysnaayeen isku aragti bayna ka ahaayeen meel bayna ka wada dagaalamayeen haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iide yimid iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo amxaara iyo oromo daacad ma isku ahayd oromo lafteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaadhan ah oo kala diin ah iyada lafteedu daacad ma isku taho isku aragti ma ka tahay amxaarada laftoodu ma isla jaan qaadayiin oo ma wada socdeen intaasoo su-aalud baa inagu soo noqnoqonaya oo loo baahan yahay diibly in loo dhexgalo amxaara laba guruub bay ahayd amxaara sideedaba waxay ahaayeen toddoba iyo labaatankii sano oo keliya maaha kontonkii sano ee ugu dambeeyey nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayay bay ahayd ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo nimankii e p r p da ahaa ethiopian people revolutionary party ahaa ee afhabashana ihaba lagu yidhaahdo ama habashiba amxaaray ahayd nimankii la beegsanayay ee hisbirijidka loo samaystay ee la leynayay iyagay ahayd xukuumaddii markay tagtay militarigu ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo tigreega ka goonaa inay tusaan amxaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto wayna ku guulaysteen infact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto oo shirkii ugu dambeeyey vaticanka ay u yimaadeen abana yohannes uu yimid ba vaticanka uu yimid uu ka hadlayay in beegsi uu yahay hadduu amxaar yahay muunan odhan haddaan ortodogos nahay christian haddaan nahay muunan odhan midba hadda ortodogos muunan amxaara haddaan nahay beegsi baan nahay buuri dad saasay markaa iyagu isku arkayeen faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatay weeye waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin haddaba oromo yaan dib ugu soo noqonaya oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka ah wuxuu noqon doona lama yaqaan laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qoomiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo toban sano labaatan sanana ahaade shan sanana ahaade ay haystaan way isku aragti ka yihiin ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhex yaala oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay ninkii kacdoonkan iska lahaana inuu isagu yahay waxaan ku soo ururin oon kusoo gebageben cabdisaababa oo magaalo madaxdii etoobiya aksumtii hore laga soo guuray ilaa hadda waxaan umaleya taariikhdu inay hadda tahay boqol iyo sagaashan sanadood inay magaalo madax tahaan umalaynaya yaan jecelahay waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la afduubay waa kay shalay daraad tigreegu markay ku shireeyeen maqalle ay ay lahaayeen waana la aftuubay waa kii e b r b du ay lahayd military baana aftuubay waa kii oroma ay hadda aaminsan tahay in la aftuubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay kacaankooga aftuubeen intaas ahan anugu kusoo gebagabiyon kaga baxay waan gartay xirsi cabdiqaadir oo jooga jigjiga waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan medhemer micneheedu wuxuu yahay iyo falsafadda ka dambaysa run ahaantii falsafadan madhamarka madhamar horta ereyga waan waa plus wey waan waa waa ku dar alaha laysku darsado wey waxa laysku darsado horta wax eeba ma laha in qolo waliba qolada kale ay isku darsato dadkuna ay midoobaan laakiinse dad badan oo ari aragtidaas ilalisan baa jira falsafadan madhamarku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday qoomiyadda qoomiyadda kale aanay bixinayn axmaara ayna orama bixinayn orama ayna tufee bixinayn isku isku socodkiina uu yaraaday dalkana muddo todobiyo labaatan sano lagu soo waday ethnic federalism qoomiyadda axmaaradu falsafad waxay gadayeen in uu root problemka etoobiya uu yahay ethnic federalismka taasoo keeni karta bay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo marka taa iyadoo laga soo inguuriyey oonan ahayn in laga noqdo ethnic federalismka oo qoomiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta mada marka aan isku darsanaba fulin ma aha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga d p ee cusub hormoodkaaaraadiye uu leeyahay ethnic federalismka waan ka noqonayaa ma jirto laakiin tuhum fara badan baa laga qabaa oo laleeyahay military system uu nagu celinaya marka madamarto iyada in short waxa weeye aan isku darsano wax etoobiya la yidhaahda aan isku abaabulno nationalism ethopia nationalism aan dib u abuurno laakiinse ethnic federalismkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan figural autonomy uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenty ay ku qoran tahay waa lagaga noqonaya ilaa hadda maana arag waan gartay inaha weeye in laisku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadyahan uqala go-go-aan bal at least wax etoobiya la lagu abaabulo isku socodkii in dalkana uu dal etoobiya la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib qowmiyadaha isku socod la-aanta ka waan gartay baan anigu u arkaa waan gartay doctor cali dadka qowmiyadda tigrega saan soo sheegnay muddo soddon sano ku dhowbay xilka soo haysay hase yeeshee aragtidan midhamarka way ka soo horjeesteen baa la yidhi bal faahfaahinteeda arrintaana sii waxay ku diideen iyo waxa ay go-aankeeda rasmiga ay ay go-aankooda ku saleeyeen horta qomiyadda tigrega xukunka soo heshay intaas sano waxyaabaha ay kaga hor imaadeen ama ay ku ku diidan yihiin madamer ayaad weydiisaan umalaynaya waa sax a marka waxa weeyaan madamer waa waxa ay afka qaabtiyadan political strategy oo strategy marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen ethiopia oo u dhigay ra-iisul wasaarihii hore mali janaali ee salka u dhigay anaga bedelayna qaabsocodkii xukun ethiopia kun sagaal boqol kun iyo sagaashankii oo centralist ahaa yacni dowlad dhexe xukumaysa u bedelay ismaamul qowmiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan madamer sababta laysku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo waa resource oo dhaqaala iyo waxaa la yidhaahdo awood marka madamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halifada resolution maragabka cadoonkii ahaa oo qoomiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan ay xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbaba ay xubin adag ku yeelato xagga kale marka idr dheegta dhexdeeda ay afar keliya ahaayeen marka tiradii ayaa badanaysaa ahamadiiba haddana sii muxkaamayaan oo qolada walba waxay ku salaysanaan doontaa tiradooda taas waa cabsida ay ka qabaan waaye midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah filisoo tir ah in dowladda dambe ee mudamar ay hadday ku guulaysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awoodeeda uu noqdo central oo awood dhexe dowlad awood dhexe leh inay noqoto taasna marka waxay liiqi doontaa yani waxaa la yidhahda awooddii qoomiyadaha islaamilka qoomiyadeed cabsida ay kaaa marka sidaa darteeda ko waxay leeyihiin hadas ahaan ma waafaqsano hadaskii iyo diaardaday kusii socoto un ma sii waafaqsano oo wuxuu waafaqsan yahay centralism oo awood dhexe oo xoog leh awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo gudoomi u ah oo guddiga dhan oo wadanka dhan ah maamulaya ciddii ku guulaystay ama madaxweynaha dila bedele wada noqonayo awood toos yeelanaya halka dhinaca kale aan faragelin karin gobolada ismaamulka marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh kusoo noqonaysa dowladda waan gartay midda kalena markii midka lagu imaado qeybsashada ay qabto dadkii baa fara batay qoomiyadii baa fara batay memberkii baa fara batay sheeradii baa sii yaraanaya sheerkii awoodda iyo sheerkii maaragtay kheyraadka wadanka ay sii wadayaan maanaa qaybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka waddanka waan gartay aanu tago maxamuud oo oo jooga dalka finland maxamuud waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda oromadu doctor abiy xaggaasu ka soo jeedaa laba ninoo aad u cadcad oo ninkii madaxweynaha oromada ahaan jiray haddana ah wasiirka gaashaandhigga lema iyo jawaar maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka maraykanka isagoo joogana ka soo abaabuli jiray labadaasi iminka waa isku dhinaco waydi waxay diidan yihiin aragtida doctor abiy maxaa oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan haddan ka hadlayna midhamarka bismillahi raxmaan raxiim horta midho midhamarkan anigu waxaan u arkaa buuggana waan arkay waxaan u arkaa laba istraatiji inuu leeyahay istraatiji waxa weye waa domestic issue dalka etoobiya gudaheeda istraatijiga labaadna waxa weeye tan uu nobel priceka ku helay ee nabadeynta gobolka east africa oo ah political iyo economical integration in laysku sameeyo gobolka east africa waa hagaag abiye muxuu rabaa iyo lame iyo jawaari iyo maxay ku kala duwa abiye wuxuu aaminsan yahay pan ethiopianism waxa la yidhaahdo ayuu rabaa oo cad oo buuggiisa ka cad falsafadan uu watana ka cad activitydan uu samaynaya haddana ka cad etoobiya maxay rabtaa ka dal ahaan etoobiya waxay rabtaa regional power inay u noqoto east africa qoomiyad oromo ah regional power east africa cidna ku heli mayso qoomiyad amxaaraana cidi ku heli mayso qoomiyad hoose oo klal ethoobiyaaan ka hadlaynaa iminka soomaaliya waa dawlad oo gobolkan waxaa degan laba dawladood oo soomaaliyeed baa degan laakiin waxaan ka hadlaynaa ethoobiyan ka hadlaynaa cafari kuma noqonayso waxaa lagu keliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear inuu ruushka u sameeyo samadkii ugu dambeeyey la qabtay dayax gacmeed inuu chineisku u sameynayo maraykanku in uu xitaa ka gufaynayo af soomaaliga gufayn baa lagu yidhaahdaa meesha inagu aqal soomaali baan deganaan jirnay biyuhu meeshaay kasoo galaan waa laga gufeeya meesha uu arkay etoobiya inay dhibaata uga imanayso uu ka gufaynayo waa kii madaxweynaha maraykanku shir deg dega u qabtay masar iyo suudaan iyo etoobiya inay isugu yimaadaan dalka maraykanka lagana wada hadlo biyo xideenka si aynan dagaal iyo dhibaata aynan uga dhicin weli waa la gufaynayaa waddanka marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayo weye waddanka sidaa loo diyaarinayana qoomiyadii kala sarraynta qoomiyaddu ma iman karto toddoba-iyo labaatankii sano siday u jirtay waxaa jirtay toddoba-iyo labaatankii sano ee malas uu haystay waxaa jirtay wax afxabisiga iyo balaayinet la yidhaahdo oo ay tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa fikirkaa nin wataana waddankan regional power kama dhigi karo marka abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waa taa tan labaad xisbiyadan sideedee isku yimid sideedan kale xisbiyadeedii isku milmay mid ogaadoo hoosta ka xariir ah guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha xisbigii kelilkuna wuu baxay guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay sideed guddoomiyaa jooga maanta lama magarasa o d b buu guddoomiye ku-xigeen u ahaa shirkii la isugu yimid ee o d b ugu horreysay ee isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo central committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay buu yidhi yaan lagu degdegin ma ma ma fikirkan madhamarka ma diidanin laakiin waktigeedii maaha yaan lagu degdegin marka hore dawladda aanu saldhigno kadib waktigeedu markuu yimaado aanu ku tallaabsano waxa laga yaaba waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo waxaa la micdaa guddoomiya madaxweyne ku-xigeen eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baan idhahnaa laakiin titleka u qoran waa madaxweyne ku-xigayaal wey ee lagu dhawaaqo weli laisma weydiin sababta madaxweyne ku-xigayaal loo yidhaahdo ama ka oromo ahaado ama ka soomaaliga ahaado ama ka afarta ahaado ama ka amxaarada ahaado weli laisma weydiin waxaan makitel ka dhigay makitel waxaan ka dhigay ee darajadaas iyo weli laisma weydiin marka waxaan kusoo ururinayaa oon kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa istaraatijiye fog buu leeyahay oo dalka gudihiisa iyo wadamada dariska aba oo tan nobel priceka loo siiyey ah waan gartay waan gartay anu tago xirsi cabdulqaadir oo jooga jigjiga xirsi marka la eego oromada dhexdeeda marka diinta qofka u nasabka sheeganaya la eego masiixi hadduu yahay iyo hadduu muslim yahay miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka walaal dadka oromadu waa dad boqol sano in ka badan lasoo gumaysanhayey diimahooda laga bedelahayey magacdooda la bedelahayey dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii ise soo bedelhayay etoobiya marka taasay uga gudbaan arrin diin ah concernigooda hadda ma aha dadka oromadu isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qaybinin muslim iyo christan iyo orthodoxistoona waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo oromo flus marka hore maxaa oroma ay doonaysaa saasuu isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadayn bay horta isbedelkan keeneen tiim lama ayuu adiye ka mid ahaa jawaar maxamedna dibaddu ka halgamayay oo dadka dhalinyarka keero ayuu isaguna kicinhayay ama kolba kacdoonkii iyo hormoodka ahaa diyadda etoobiya activistu ahaa marka iyagu waxa weye foorsiyadaa jiray qoladh ay gudaha ka halgamaysay qoladh ay banaanka ka halgamaysay ayuu isbedelkan ku yimid indifferenciga hadda udhexeeya adiya iyo lama iyo ka udhexeeya jawaar iyo la iyo adiye waa uu kala yar duwan yahay adiye iyo lama waa tiim lama weeye tiim waxyaabo weyn weyn ay ku kala gedsiyiin ma laha markuu hadlayana wuxuu yidhi arrintan madamarku hadda ma shaqeynaysa in la sameeyo xisbi national partyna deg deg uma baahna waktigu u baahan yahaanu siino yahayd afkaartiisu halka uu ninka la yidhaahdo jawaar oo extremes kala taagan yuu leeyahay ninkan ahmara dabada ka wado ism federalismku ka noqonayaa cid kastoo ism federalismka taageersan waa inay ka wartimaado adiye ayuu isaga ku kaambeyn garaysanayaa waan gartay marka afkaartu saasay u kala duwan yihiin sidaa haddana kale ah ayay mar waliba ilaalinayaan waxa la yidhaahdo oromo inayna marnaba ku fashilmin xukunkan ay mar uun gacantooda soo galan waan gartay dalkan inay wada xukumaan way ka midaysan yihiin marnaba sida soomaalidu noqon maayaan oo haddaan anigu xukumi waayo hayga macnaha isaguna waan waan ka qaribahayaa iyo ka afkaar caynkaas oo kale ah marna ku kala tegi maayaan marka dadkan waa dad la soo dhibaateeyey mar walibana waxay damacsan yihiin inay ilaashadaan xukunkooda waan gartay siyaabo kale oo ka duwan sida ay ay qowmiyadaha kale ama dad kale isku arag kala aragtida ayay mar waliba waxay ilaalinayaan inuu indhibkansi xagga diinta iyo xagga gobolada ay ka dhex yimaado marka taa way ka digtooyin waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon kaga hadlayno isbedelada ka socda dalka etoobiya waxaana igala qaybgelaya maxamuud sheekh oo ku sugan dalka finland doctor cali axmed dhegaweyne oo ku sugan magaalada adisababa iyo xirsi cabdiqaadir oo ku sugan magaalada jigjiga haddii aan u tago doctor cali doctor cali go-aanka ismaamulka soomaalida waa gobolka soomaalida ee aragtidan midhamarka
intii aad markaad u dhigno go-aanka soomaalida ka maamul ahaan iyo dawlad ahaan mise ka shacab ahaan ka maamul ahaan iyo dawlad ahaan way qaateen xiliyaan taas way dahayd oo alreadyga xisbigiina ku biiray go-aankaas diyaarna ay yihiin ku biiraan marka haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay hadda xiliyadan in durbada la soomaaliyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinayaan qeybaha diidan qeybaha ogal ee weliba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsidaas ay tahay xaad ka imaan karaa waa sida ay hadda maaragtay qomiyadda culamadaba ay uga soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee mudamar looga soo horjeedo waxa weeyaan sidee qolo walbaba yani hantida natural resourceka ilaahay siiyey ay leedahay u maamuli doontaa ma mid cid walba faraha gelin doonto oo dowladda xada isoo maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka qaatay ama cidda raacsana may aanu tagno miskii kala qaybsantii marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadii go-aanka la gaarinaayay wakti hore hadda muddo yar kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamika hadda jiro kuwa kasanna amaba aana ku axsan dhexdhexaad iska ahaa way diidan yihiin madamarka waan gartay dowladda ku jirta ama hadafkeeda ka saarna hadda way tabadbaranayaan waxay u baahan tahay waqti lagu kala arko wala heer qabsocodka madamar sidee noqon doonaa la wada barto bulshadana hadda ma wada taqaano weliba istil ma cadda hadda ogaamaha lama wada gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxa ugu fiican waxaa weeyaan ay u arkaan hadda in soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto midkan isku wada imaan kara inay jawigaas u abuurdo waa jawi aad u fiican hadday diidaanna de optionada u furan oo madamar waa hal xisbi oo ra-iisaalaha u sameeya yani mas-uul ka yahay xisbiya qowmiyadaha kale way samaysan karaan dahwadaha ka noqdaan haddana warshada ku geli karaan oo way u furan yihiin maha yani waxa makaanka waddanka geli karo amaba ayaga maaragtay aragtidooda siyaasadeed kori karo oo ka saari karo samay karo ma aha hadday diidaan ay sida oo kale alliance laga samayn karayaan kadibna doorashada saas gelayaan marka codka un baa kala garan doonaa xilliga codka fikir cusub weeyaan dadka badan intahay sanada detailkiisa waan gartay maxamuud aan weydiiyo su-aashaas ku saabsan wacyiga guud ee soomaalida etoobiya ay ka haystaan xisbigan cusub iyo aragtidan uu watee mudhamarka bismillahi raxmaan raxiim horta horta soomaalidu soomaalidu daraasad fiican kumaanan wada samayn yani yani aniga xitaa including me soomaalidu daraasad fiican wax walba kilalkaa ka dhacay laguma sameeyo waxyaaba badan baana noo diidayaa wada wax sharciga inoo diidaya ma jirto laakiin waxyaaba badan oo inaga isdaba meermeeraysa la isdaba meeraysanayo yaa waktigenaga yaa waktigeenaga luminaya laakiin etoobiya sida waaqiciga markaan u hadlano ee optimismku ay ku jirto markaan u hadalno etoobiya labada qowmiyadooda ugu ballaadhan waa oromiya amxaara weeye hadday oromiya amxaara qaataan oy go-aanka isla qaataan madhamarka majority-gu meeshuu maray yaa la raacayaa oo lagu qasbaa waa hab dimuqraadiyada marka loo eego hab waaqiciya marka loo eego waa majority-gu meeshuu maray yaa lagu qasban yahay in la raaco waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida soomaalida afarta hiririda benishangalka gambela sidaama lafteeda oo hadda aan weli dowladnimadeedii la yegleelin laakiin la ogolaaday inay keli noqoto kelila kaloo iyaguna soo laga yaaba haddaba codsi weydiisanaya sida kafo oo kale sida gamagoofo sida waleyto oo kale dadkaasoo dhan waxay ku qasbanaanayaan inay majoritiga raacaan haddaba tan haddaan dib ugu soo noqdo soomaalidu soomaalidu dad dagaal uu ku habsaday weeye dagaalkii soomaaliya ka dhacay burbur badan iyuu u keenay oo dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadoodu way noqon waayeen khasaarahaana waxaa iska lahaa dagaalkii sokeeye soomaaliya ka dhacay kalsoonihii baa dhimatay oo cirka isku shareertay dadkii baa isaamin waayey dadkii baa kala irdhoobay oo kala tegey hadday qoomiyadi sidaa u kala tagtana qoomiyadnimadii baa baaba'aysa hadday qoomiyadnimo baaba'dana tabar malihin soomaaliya waxay ku sifoowday markaa qoomiyad baaba'day oo adisaaba ay xogoogaal u tahay nairobina xogoogaal u tahay ay og yihiinna kaalii baraha ay leeyihiine awoodeed intuu la egyahay marka horta taasaan ku jirnaa taana dee rabbi un in loo noqdon baa muhiim ah waan gartay xirsi cabdiqaadir jigjigaad joogtaa oad uga dhowdahay maxamuud iyo doctor cali oo kala jooga finland iyo adhis ababa dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub waa su-aasheeda ugu dambaysa barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim walaal runtii falsafada madamarka iyo siday bulshada u arkaan waa very controversial qolaba waxbay aaminsan tahay dadka soomaaliyeed markaad eegto aad la barbar dhigto qowmiyadaha kale ee dalka qowmiyad waliba ay intaynan falsafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib ay tashanayeen mucaarad muxaafid iyo dawladeedaba dadkooda aqoonyahanka ururradooda diimaha wax waliba way fariisteen saan iyo iyo iyo iyo aragtiday ka wada qaateen laakiin dadka soomaaliyeed jacwareer baa ka muuqda dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya soomaalinimo ama magac soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda iima muuqdaan witnesskaas oo jira ayaa jahwareerka oo jira ayay ayay qayb ka yihiin shacabku siyaasad civil society mar haddayna jirin urur soomaalida ku midaysan tahay oo dadka soomaaliyeed jaheeye aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jahayn karta ama tusi karta faa'iidada uu madamarku leeyahay iyo iyo duldoolada uu leeyahay iyaduna iima muuqato marka waxaan arkaa kolba kii aabahay guursado waa kolba kii hooyaday guursado waa adeerkay fikir ah uun inuu kasoo bixi doono oo kolba adisaaba maamulka yimaada uun dadka soomaalida ugu talin doono haddii ay dadka soomaaliyeed tashan waayaan ay dantooda garan waayaan ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana dantii soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin kooxun baana soo raaci marka madamartu run ahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiya uu wato uu dalka rabo inuu ku hogaamiyo iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii nineteen ninety one kii ay qoladan kikals markay yimaadeen aynu isku afgaran weyne ona lafu baxday toddobiyi labaatan sana aan dagaal galnay marka dabaysha xaggan kasoo socotana in laga hor yimaado looma baahno laakiin si careful in waxii kolba korka nooga imanaya inay dadka soomaaliyeed ka fiirsadaan ay tashadaan ay wax ku heshiyaan baa ila habboon laakiin sida hadda aan arkayo ioma muuqato isaalahada waan ka baxay waan gartay waad mahadsantihiin waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahad celiyo maxamuud sheekh oo jooga finland doctor cali sheekh axmed oo jooga adhis ababa iyo xirsa cabdiqaadir oo jooga jigjiga intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkon maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda etoobiya iyo la jaanqaadka soomaalida dalkaas barnaamijka waxaa igala qayb galay doctor cali sheekh axmed dhegaweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada adhis ababa maxamuud sheekh cabdulaahi mursal oo taarikhda iyo dhaqanka etoobiya aqoon u leh kuna sugan dalka finland iyo xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya haatanna ku sugan magaalada jigjiga intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan